bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعيn ama bعd qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximah اllah taعalى xadaثna بn abi cmr qala xadaثna sufyaan عan cmr bn dinar عan cikrimta عn bn cabasi fي qowlih taعaalى wma jacalna alru'ya alatii araynaaka ilaa fitnata linnaas ibnu cabaas marka aayadda tafsiirkeeda wuxuu ka yidhi qaala waxa uu yidhi hiya ru'yaa caynin waa il aragtideed waay oo ish indhihiisiibuu ka arkay nebiga sal ll ly slam uuriyaha nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigaa la tusay leylata usriya bihi habeenkii la dheelmiyey ilaa beyt lmaqdis loo dheelmiyey oo waxay ahayd marka ru'yada aayaddu sheegayso wamaa jacalna aru'ya alatii araynaaka ma aanan ka yeelin ru'yadii aan ku tusnay ilaa fitnatan linnaasi unbaanu ka dhignay imtixaan iyo ibtilaa ayaan dadkii uga dhignay ru'yadaa marka ilaahay sheegayo ru'yatu manaamin maaha inay ru'yatu caynin bay ahayd waana wixii nebiga sal ll ly slam markii uu baytalmaqdis usii socday iyo masjidka aayadii wixii uu ku dhex arkay iyo waxay ahayd wax labadiisa indhood uu ka qaaday bay ahayd uu arkay qaala wuxuu yidhi washajarata almalcuunata fi lqur'aan wamaa jacalna aru'yaa maanan washajarata kama yeelin almalcuunata ee la lacnaday ayb ma aanan yeelin fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa iyadana ilaa fitnatan linnaas imtixaan aan dadka ku imtixaanayna un baan u yeelnay imtixaankaasina wuxuu ahaa markii ay maqleen geed dab ka dhex baxaayo ayay waxay yidhaahdeen beentiisa bal fiiriya geed dabkun geeduhu waa cunaa isagiina wuxuu leeyahy geed baa naartii ka baxo waaba tan baaba beentiisa daliil u ah bay dhaheen waa lagu imtixaanay marka ibtilaa baa looga dhigay iyaga gaaladii ee markii uu yidhi baytalmaqdis ayaan tegayna oo aan xalay tegay waanan kasoo laabtay markii uu yidhina waa tii ay yidhaahdeen waxaani suuragal ma aha oo beentiisii waa tanaa markay imtixaaneenna nebiga la tusayna waa kii nebiga sala allahu calayhi wasalam isagu markaa uu u tilmaamay oo wixii joogay iyo wixii meeshaa yacni sida uu u yaallo iyo albaabadiisa iyo waxaas oo dhan buu uga warramay intaa hortiisa lasoo dhigay ayb qaala wuxuu yidhi hiya shaja hiya shajaratu zaquum geeddaa marka ilaahay qur-aanka ku xusay imtixaankana ka dhigay waa shajaratu zaquum geedda zaquumka la yidhaha qur-aanka lagu sheegay ayb oo alla uu yidhi inahaa shajaratun takhruju fii asli ljaxiim jaxiimo salkeeday ka baxdaa ilaahay qudradiisana waxba kuma aha arrintaa qaala hada xadiidun xasanun saxiix marka aayaddani waxay daliil u tahay marka nebiga israha iyo marka uu tegay manaam iyo ru'yo inaynan ahayne u ahaa aragti labadiisa indhood uu ka qaaday qala xadaanaa cubayd bnu asbaa marka meeshaanad waa la ysku khilaafo bacdi saxaaba waxaa laga wariyey nebiga jirkiisa lama weynine ru'yo iyo waxaa un bay ahayd inaynan ru'yo ahayna waxaa u daliila oo nebiga jasadkiisa iyo ruuxdiisaba la dheelmiyey subxaana aladii asraa bicabdihi addoon waxaa la yidhaha jasadka iyo ruuxdoo wada jiraa la dhahaa ee ruux keligeed addoon lama yidhaahdo waxaa kaloo ku tusayo hadday ru'yo tahay maba la beeniyeenba sababtoo ah qofka asagoo jiifo waa ku riyoo karaa meel uunan weligiis arkin waa suuragal inuu ku riyoodo laakiin waxa ay iyaguba beeninayaan waxa ay tahay meeshii baan tegay oon soo arkayda waay waxa la beensanayo mucjisadana noqon karo aayaddanna iyo tafsiirkan ibnu cabaasna ru'yadu inay tahay ru'yaa cayn ayay tilmaamaya xadiidkan uu tilmaamaya tirmidina sidaas u keenay meeshan qala xadaanaa cubayd bnu asbaaط bni muxamedi qurashiyu kuufiyu weeyaane qaala xadaanaa abi can اlأcmash can abi صaalixi wahuwa samaan can abi hurayrata can الnabiy sal ll slm fi qowlihi tacaalى waqur'ana اlfajri ina qur'ana اlfajri kana mashhuuda wmin alleyli fatahajad bihi naafilaة lak casaa an yabcahaka rabuka maqaama maxmuuda iyo salaadihii kale aqimi الsalaata liduluuki الshamsi ilaa gasaqi اlleyli waqur'aana اlfajri ina qur'aana اlfajri kana mashhuuda qaala wuxuu yihi tashhaduhu malaa'ikaة اlleyli wamalaa'ikaة الnahaar waxaa xaadiraan malaa'igta habeenkii iyo malaa'igta maalinkii waxaana loo jeedaa waqur'aana alfajri salaat اlfajri salaada subax marka malaa'igtii isbedelaysay baa ku kulmayaan ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala warawaahu caliy bnu mushirin can اlacmash can abi saalixin can abi hurayrata waabi saciidin can الnabiy sal l slam marka xadiidkii hore abu hureyre keliya buu ahaa abu hureyre iyo abu saciidna waa laga wariyey qala xadaanaa bidalika caliy bnu xujrin wahuwa sacdiyu qala xadaanaa caliy bnu mushir can اlacmash fadakara naxwahu ayb marka can ilacmash can abi saalixin can abi hurayrata wa abi saciidin sidaas qala xadaanaa cabdullahi bnu cabdiraxman wahuwa abu muxamed addarimiyu alxaafid qala ahbaranaa cubaydullahi bnu muusa wahuwa baadaam alcabsiyu can israa-iil wahuwa bnu yunus bni abi isxaaq aلsabiciy can الsudiy sudi marka waxaa weeyaan ismaaciil bnu cabdiraxmaan bni abi karimata ayaa leehay ismaaciil bnu cabdiraxmaan bni abi karimata waa mufasir can abiihi isaga marka sudi waa saduuqun yahim warumiya bالtashayuc can abiihi aabihi waa cabdiraxmaan bnu abi karimata aabihii marka waa majhuul lxaal isaga aabihii marka jahaalatulxaal ayaa ku sugan rawaa lahu abu daawuuda watirmidiy can abi hurayrata can الnabiy sal l slama fii qowli اllahi yowma nadcuu kula unaasin biimaamihim yacnii markaa waxaad xustaa maalin aan u yeerayno qolo kastaa maca imaamihim hogaamiyahooda iyo imaamkooda ou la socdo qaala wuxuu yidhi yudcaa axaduhum midkood waa loo yeerayaa fayucdaa kitaabahu kitaabkiisii baa la siinayaa biyamiinihi midigtiisaa laga siinayaa wayumaddu lahu waa loo fidinayaa fii jismihi jirkiisa situuna diraacan lixdan dhundhun wayubayadu wajhuhu wejigiisana waa la caddaynayaa wayujcalu calaa ra'sihi madaxiisa korkiisana waxaa la yeelayaa taajun taaj min lu-lu-in luul ka samaysan iyo tala-la-u oo ifayo fayanطaliqu ilaa asxaabihi asxaabtiisii ayuu markaa tegayaa fayarawnahu way arkayaan min bucdin meel fog bay ka arkayaan fayaquuluuna waxay dhahayaan allahuma atinaa bihaadaa ilaahu ka noola imow oo nasii wabaarik lanaa fii haadaa ka noo barakee xataa yaأtiyahum ilaa uu u yimaado fayaquulu lahum wuxuu ku dhahayaa abshiruu bishaaraysta likulli rajuli likulli rajulin minkum midlu haadaa qof kastoo idinka idinka mida kan oo kale ayaa u sugnaaday qaala waama alkaafiru gaalka fayusawadu wajhuhu wejigiisa waa la madoobeynayaa wayumaddu lahu waa loo taagayaa fii jismihi jismigiisa dhexdiisa situuna diraacan lixdan dhudhun calaa suurati aadam aadam suuradiisa aadam suuradiisa lixdan dhudhunay ahayd jirkiisii baa marka la taagayaa marka ilaa labaa lixdan dhudhun wayulbasu taajan ayaa loo labisayaa fayaraahu asxaabuhu dadkiisa arkayaan fayaquuluuna waxay dhahayaan nacuudu billaahi allaan ka magangelaynaa min shari haadaa kan shartiisa allaahuma laa ta'tinaa bi haadaa ilaahu ha noola imaan ninkan qaala fayaatiihim waa u imaanayaa fayaquuluuna allaahuma akhzihi ilaahu hooji oo dulley ayay dhahayaan fayaquulu abcadakum allahu allah idin fogeeyo faina likulli rajulin minkum nin kastoo idinka idinka mida waxaa u sugnaaday midla haadaa markaa meeshaan marka aayadda tafsiirkeeda wuxuu ugu keenay qolo walbaa ninkii imaamka u ahaabaa u horeynayo isaga wixii calaamadda la siiyo iyo waxa ku dhaco ayaa dadkiisiina ayay ku raacayaan marka ayb xadiidka dacfi baa ku jira waxaa ku jira cabdiraxmaan ibnu abi kariima waalid sudiy isagana marka dacfi majhuul jahaalat lxaal baa ku sugan ayb marka tirmidi marka uu leeyahay hada xadiidun xasanun gariib oo xadiidkan uu ka dhigaya xasanun lidaatihi waxaad moodaa markaa nooc tasaahulaa ku jira ayb oo aimadu ay ku sheegi jireen wax un ka mida ayb qaala wasudiyu ismuhu ismaaciil bnu cabdiraxmaan ayaa la yihahda aayaddan mufasiriinta qaarkood waxay dhaheen sida mujaahid iyo kale ibnu kahiirna uu warinayo aayaddan waxaa laga waxay ka qaateen ibnu kathiir uu yidhi hada aayaddani wuxuu yidhi waxaa ku sugan sharafun liasxaabi alxadiid ayaa ugu sugan asxaabuulxadiidka yaa sharaf ay ugu sugan tahay aayaddan lianna imaamahum nabiyu sal l l slam leanna imaamkoodu waa nebiga sala allahu alayhi wasalam marka leanna iyagu waxa ay sheegaan waa xadiidka nebiga waxay ku camal falaan waa xadiidka nebiga waxay dadka ugu yeeraan waa xadiidkii nebiga wahaakada mar haddii iyaga nebiyullaahi maxamed ou imaamkoodii sidaa ku yahay sharaf baa waxay ugu sugan tahay asxaabu lxadiid lianna imaamahum waa nebiga sal l slam ayb dadka kalena iyagu ad waxaa weeyaan ama culumta kale iyo tacalluqa badan la leh ee aan xadiidka tacalluq saasa aan la lahayn dadka ahlu xadiidka uga dhow nebiga sala allahu calayhi wasalam ayb walidalika xaqana iyaga ma ka dhexbaxaayo alfirqatu naajiya waa iyaga aldaa'ifatu lmansuura waa iyaga haddii marka qof yacnii uu jiraa marka caalim ahoo ummadda marka cilmigiisa ku anfaca waa iyaga qof xooggiisa iyo kartidiisa iyo jihaadkiisa ummadda ku anfaco waa ahlu xadiidka intaa un waxaa weeyaan iyaga unbaa in allaale inta ummadda yacnii anfacdo oo ku anfacdo macnawiyaadkooda iyo yani xisiyaadkooda ku anfaco iyaga unbaa marka yacnii yay ku dhex jiraan ayb qaala qaala xadaanaa abu kurayb wahuwa moxamed bnu اlcalaa qaala xadaanaa wakiicun can dawuuda bni yaziid azacaafiriy whuwa dawuud bn yaziid abu yaziid alkuufiyu aلzacaafiriyu camu cabdillaahi bni idriis alwdiy daciifun can abihi abihi yaziid bn cabdiraxmaan alwdiyu maqbulu can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam fi qowlihi casaa an yabcahaka rabuka maqaama maxmuuda wasu'ila canha waa la su'aalay faqaala waxa uu yidhi hiya shafaacatu waa shafaacadii ayb casaa an yabcahaka rabuka maqaama maxmuudan maqaamkan waa shafaacadii ayb marka shafaacadaasna marka axaadiid badan baa kusoo aroorta mutawaatira waana lagu fasiraa aayaddan waana midii jaabir bnu cabdillaahi uu ku yidhi ninkii yaziid alfaqiir markuu yidhi ra'yi oo aaraa'da khawaarijta ayaan qabi jiray markaas baa waxaan arkay jaabir oo meel wax ka sheegayo markaas baa waxaan ku idhi wuxuu soo qaatay markaa isagoo ka sheekaynayaan arkay dad naarta la geliyey oo laga soo saaraya markaasa waxaan yidhi dadkan kaleba aan la yaabnay asxaabta rasuulka maxaa ku dhacay buu yidhi qof naartii galay in laga soo saaraya sheegayaan ee ilaahay sowma dhahaya buu yidhi wamaa hum bikhaarijiina min annaar naarta kuwa ka soo baxaya ma ahan soo alla ma dhihin yuriiduuna an yakhrujuu min annaar waxay rabaan inay naartii ka baxaan mana ka soo baxayaan dadkii baa marka igu soo booday buu yidhi markaasuu yidhi daaya wa kaana axlamahum wuxuuna ahaa ninka ugu dulqaadka badan markaasuu wuxuu yidhi aayadda ta ka horeysa aqri buu yidhi markaasuu marka ayuu akhriyey ta ka horeysana dabcan waxay ka warramaysaa marka gaaladii iyo marka kuwaas weeyaan marka kuwa yuriiduuna an yakhrujuu min annaari ilaahay u dhahayo in اldina kafaruu low ana lahm ma fi اlardi jamiica wamidlahu macahu liyaftaduu bihi min cadaabi ywmi اlqiyaamati ma tuqubila minhm walahm cadaab aliim yuriiduuna an yakrujuu min annaar kuwaas unbaa warkooda la wadaa buu yihi ee aayaddii hore bal soo akri markaasuu yihi qur-aanka ma akrisay haa buu yihi labadiisa gerbad inta labada gerbad ee musxafka inta udhaxaysaa waa akriyey buu yihi markaasuu yidhi ma akhrisa casaa an yabcahaka rabuka maqaama maxmuudan haa buu yidhi ma taqaanaa buu yidhi maqaamkaas nebiga lagu ammaanayo ma garanayo markaasuu xadiidkii shafaacada u sheegay tan waayu markaasaa iigu dambeysay buu yihi ra'yigaas ee waxaas marka aan iskaga tegin ayb waxaa kaloo maqaamka maxmuudka lagu fasiraa qiyaamaha sida ibnu jariirna uu sheego maamuuska allah uu nebigiisa maamuusayo bacdi riwaayaat baa marka waxay tilmaamayaan carshigaa lagu fariisinaya ijlaasuhu calaa carshihi riwaayaadkaasna marka waxbay culimada ka sheeg sheegaan qaarkoodna way soo dhoweeyaan ibnu jariir marka isaga waxaad moodaa sidaa lafteeda inuu markaa yani u tilmaamayo ayb meeshaa marka waxaad fahmaysaa marka inaan marna looga maarmin qur-aanka tafsiirkiisa sunnada nebiga salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi wax badan oo aayado qur-aana sunnada nebigaa fasiraysa ninba marka ninka uu sunnada nebiga uga aqoon badan yahay qur-aanka waa ka fahmi ogyahay marka waana sida cumar uu yidhi waay oo dad baa idiin imaan doona buu yidhi sayujaadiluunakum bishubuhaati alqur'aan qur-aanka shubuhaadkiisay idinkula doodi doonaan kuwaasi maxaa lagu sameynaa xaajuuhum bisunan sunnooyinka nebiga ku xujeeya fa ina asxaaba yani fa ina dadka yacni markaa sunnada nebiga ku cilmi badan hum aclamu bikitaabi illahi iyagaa kitaabka alla ku cilmi badan fa ina asxaaba sunani aclamu bikitaabi illahi dadka sunnada nebiga yaqaana aada u yaqaana iyagaa kitaabka alla ku aqoon badan qaala hada xadiidun xasan aaraa'da waxaa kaloo laga qaadanayaa aaraa'da fogfog oo sunnada khilaafsanna asbaabta keenta inay tahay jahli un nooc ka mida un inuu yahay ama qur-aankii tafsiirkiisii haka jaahil noqdo ama xadiidkii lagu fasiri lahaa haka jaahil noqdo ama aqwaasha ahlucilmiga haka jaahil noqdee qaala wadaawuud الzacaafiriyu huwa daawuud alwdiy wahuwa camu cabdillaahi bni idriis qaala xadaثna bnu abi cumar qaala xadaثna sufyaan can bni abi najiix can mujaahidi can abi macmarin wahuwa cabdullahi bnu sahbara can ibni mascuudi qaala dakla rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu galay makata mako caama alfatxi sanadii maka la furtay wa xowla alkacbati kacbada agagaaraheedana halaaثu mi'ati wa situuna nusuban saddex boqol iyo lixdan shay oo la taagay ayb ansaab oo la taagay maxaa loo taagay waxaa loo taagay lilcibaadati cibaada loo taagayo iyaga in la caabudo ayb fajacala nabiyu sala allah marka waana meesheeda ilaahay nabiyullaahi ibraahim markau amray inuu kacbada dhiso waa kii la yidhi anlaa tushrik bi shay-an waطahir beytiya liلطaa'ifiina wاlqaa'imiina warukaci sujuud meeshii la yihi shirkiga in laga dahiro nabiyullahi ibraahim uu ka dahiray laakiin dadkii dambaa waxay ku sameeyeen shirki bay ku wasakheeyeen nabiyullaahi moxamed baa marka ka nadiifiyey mar kale ayb marka wuxuu yidhi saabaa nebiga sal ll ly slam uu galay iyadoo saddex boqol iyo lixdan shay oo taagan oo cibaado in la caabudo loo taagayo asnaama ay meeshii tahay fajacala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu gudagalay yadcunuhaa inuu farta ku mudayo ayb yadcanuhaana waa la dabdiyey yadcunuhaana waa la dabdiyey yadcunudaana fiican leanna dacnigu markuu xisi yahay waxaa weeyaan waa gudan yahay caynka yadcunu ayaa la dhahayaa marka uu macnawi uu yahayna yadcanu macnaha yadcanu waa hebel waxbau ka sheegaya waa duraya saas oo kale ayb riwaayada yadcunu iyo yadcanu labada waa la dabdiyey laakiin yadcunudaas baa fiican isagoo markaa ku fiiqayo ku mudayo bimixsarat bimikhsaratin bakoorad uu watay ul fii yadihi gacantiisa ku sugnayd warubamaa qaala inuu yidhi baa la arkaa bicuudin laan wayaquulu wuxuu dhahaya jaءa alxaqu wazahaqa albaaطil ina albaطila kana zahuuqa jaءa alxaqu wamaa yubdi'u اlbaطilu wamaa yuciid qaala hada xadiiثu xasanu صaxiix wafiihi can ibni cumar ayaa ku sugan oo baabkan marka xadiid ibni cumar leeyahay baa ku sugan ayaa ku jiro qaala xadaثna axmed bnu maniic qala xadaanaa jariiru an oo markaa xadiidka can qaabuusi can qaabuusa bni abi dabyaan can abiihi can ibni cabaasin qaala kana nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa bimakkata maka ayuu nebigu ku sugnaa huma umira bilhijrati hijraa la amray fanasalat calayhi waxaa kusoo degtay korkiisa waqul rabbi adkhilnii mudkhala sidqin waakhrijnii mukhraja sidqin wajcalnii min ladunka sulطaana nasiira waqul dheh rabbi yaa rabbi rabbigeeyow adkhilnii igeli mudkhala sidqin makaanu gelin run ah dhab ah wa akrijnii ibixi mukhraja sidqin yacnii meel laga baxo runtii run ah nacam ama khuruuja sidqin ba in loo jeedo yacnii bixitaan dhaba ilaahu iga bixi waa markau maka ka baxayo ayb wajcal lii min ladunka sulطaana nasiira agtaada waxaad igaga yeeshaa suldaan awood xaggaaga iga igaga yeel nasiiran oo markaa yacnii wax gargaaraya qaala hada xadiidun xasanu صaxiix marka aayaddaa suurat اlisraa ku jirto waqtigeedii marka ay aayaddani marka ay timid ayaa xadiidkana uu tilmaamaya waa tafsiir marka qaala xadaثna qutaybatu qaala xadaثna yaxya bnu zakariya bni abi zaa'idata can dawuuda bni abi hindin can cikrimata can ibni cabaasin qaal qaalat qurayshun liyahuuda quraysh waxay yahuud ku tidhi acطuunaa shay-an waxna siiya nas'alu hada arajul ninkan baan su-aalaynaye faqaala wuxuu yidhi saluuhu can اruuxi yacnii quraysh baa yahuuddii waxay ku yidhaahdeen bal wax noo sheega aan ninkan ku xujeyno oon su-aalno faqaala waxay yidhaahdeen markaa saasaa riwaayada qoran faqaala nusaqa marka tirmidiga oo dhan faqaalaba ayay wada qorayaan kulligood laakiin ibnu xajar fatxulbaariga isagoo tirmidi ka naqlinayo oo riwaayada tirmidi ishaarayo ayuu wuxuu yidhi faqaaluu ayuu qoray faqaaluu axmedna xadiidkan waa wariyey binafsi bihada sanad buu ku wariyey faqaaluu ayuu isaguna yidhi marka faqaaluudaana fiican leanna yahuuddu dad badan waayo dabcan marka la weydiinayo dabcan saluuhu waxay yidhaahdeen marka su-aala cani ruuxi ruuxda wax ka weydiiya fasa'aluuhu cani ruuxi ruuxdii bay wax ka su-aaleen faanzala allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey wayas'aluunaka cani ruuxi qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila ruuxday wax kaa weydiinayaan waxaa ku tiraahdaa alruuxu min amri rabbii ruuxda rabbigay amarkiisay ka ahaatay yani maahiyada ruuxda xaqiiqdeeda maxay tahay yani weeyaan waxaan qofka iskaga jiro oo haddii ay ka baxdana uu isaga dhanba yacni uu soo urayo oo isagii dhammaa uu isbedelayo haddana aan la arkaynin oo dadku hadda ruuxdii mala qofku ma arki karo haddana shay makhluuqa waa ilaahay uu abuuray oo la qaadayo qofkii laga siibayo la gelinayo weeyaan marka xaqiiqdeeday su-aalayaan iyo maahiyadeeda markaa dee ilaahay yaa arrinkeedu ou xaggiisa ka ahaaday wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila cilmiga xaggiisana la idinkama siinin wax yar unbaa la idinka siiyey qaaluu waxay yidhaahdeen uutiinaa yahuudi baa dhahaya marka madaxdeygooda uutiinaa cilman kaiiran cilmi badan baa nala siiyey uutiina towraa towreed baa nala siiyey waman uutiya towraata qofkii towreed la siiyo faqad uutiya khayran kaiiran khayr badan baa la siiyey de towreed khayr badan waa yahay dabcan laakiin dema waxay keenaysaa wax kasta inay yaqaanaan maya waa waxay xaqa u seegeen oo ay u yidhaahdeen waqaaluu quluu ilaahay u yidhi waqaaluu quluubunaa gulfun quluubteennu waxay yidhaahdeen waa quluub markaasi cilmigii marka weelaysay waay marka adiga waxaan aad keenayso iyo cilmigaaga quluubteenna meelba ugama banaanaba waa buuxsantaba cilmi baaba ka buuxo kaaga meel ugama furno warxumadooday marka ka mid tahay ayb fa unzilat marka waxaa la soo dejiyey qul low kaana albaxru midaadan likalimaati rabbii towreed inta ku taallo iyo yani cilmiga alle iyo kalimaadka alle kalimaadka allah badan qul low kaana albaxru midaada likalimaati rabbii lanafida albaxru qabla an tanfada kalimaatu rabbii walow ji'naa bimilihi madada iyo aayaddii kale suuratu luqmaan ku jirtay walow anamaa fi lardi min shajaratin aqlaamu wاlbaxru yamuduhu min bacdihi sabcatu abxurin ma nafidat kalimaat اllah qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu غariibu min hada اlwajhi xadiidkan hadda wuxuu caddaynayaa aayaddan wayas'aluunaka can الruux inay kusoo degtay maka leanna reer maka yahuud intay u tageen bay su-aa waxsoo wax noo sheega dheheen markaasay nebiga su-aalayaan waa ma makaa la joogaa marka ayb sidaasa hadda aayaddan ka muuqato xadiidkan ka muuqdo ka kalena fiiri marka qala xadaثna caliي bnu khashrm qala akbarana ciisa bnu yunus can اlأcmash can ibrahima can calqmta can cabdillaahi wahuwa cabdullahi bni mascuudi qaala kuntu amshii maca الnabiyi slى اllahu عalayh wali waslm nabiga maciisa ayaan socday fii xarfin beer dhexdeeda bilmadinati madiina wa huwa isaga oo yatawaka-u cuskanayo calaa casiibin laan laantimireed oo faraqyadii iyo wixii khuuskii laga bixiyey famara wuxuu soo maray binafarin min alyahuudi dad yahuuddii ka mida buu soo maray faqaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen low sa'altumuuhu haddaad su-aali lahaydeen faqaala bacduhum qaarkood waxay yidhahdeen laa tas'aluuhu waxba ha su-aalinina fainahu yusmicukum maa takrahuun wuxuu idin maqashiinayaa waxaad dhibsanaysaan faqaaluu waxay yidhahdeen yaa abalqaasim xadithnaa can iruuxi ruuxda wax noogaga sheeg faqaama anabiyu sal l slama saacatan nebigu waa nagaaday saacad buu joogay waqti wa rafaca ra'sahu madaxiisii buu kor u qaaday ila samaa'i samada xaggeeda waxii buu sugayaa marka facaraftu waxaan gartay annahu yuuxaa ilayhi in loo waxyoonayo xataa sacida xataa sacida alwaxyu ilaa waxyigii ou qaaday nebiga xataa xaamalahu lwaxyu sacida alwaxyu bimacnaa waxyigii baa qabtay nebiga sal l slam uma qaala wuxuu yidhi alruuxu min amri rabbii wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa aayaddu inay kusoo degatay madiina midkan dambe madiina u tilmaama see loo jamcinayaa waxaa lagu jamcinayaa laba mar inay aayaddu soo degtay ayb waana usluub culimmadu taqaano oo haddii si kale wax loo jamcin waayo tacadud tacadud inuu jiro aayaddu inay laba mar soo degtay waa dhici kartaa ayb haddii markaa ay tacadud aan ku xambaarno ee hore haddii qur-aan uu ugu soo degay markaan madiine oo yahuud su-aashaan weydiiyeen muxuu ugu aqrin waayey nebiga sal l slam markay su-aaleen durbaba muxuu u dhihi waayey wayas'aluunaka can iruux qul iruuxu min amri rabbi culimada meesha iyada iyaga waxay leeyihin ibnu xajar oo kale wuxuu leeyahay ziyaadatu bayaan ayuu sugayey nebiga sal l slam intii uu yaqaanay bal wax ka badan in loogu kordhiyo ayuu sugaayey ma la fahmeyn ayb sidaa in la yidhaahdo haddii marka la yidhaahdo aayaddu laba mar ma soo deginna qaab kale marka lama jamcin karo haddii la yidhaahdana dee qaacidadu waxay tahay famaa fi saxiixayni owla ama asaxu wixii bukhaari iyo muslim ku sugan baa waxa kale ka asaxsan oo xadiidka madiine inay kusoo degtay bukhaari kitaabulcilmi buu ku warinayaa marka madiine inay kusoo degtaa xoog badnaanayso haddii la jamciyana saas baa loo jamcinaya ayb qaala hada xadiidun xasanu صaxiix qال xdثna cbd بن حmayd qال أخbrna الxasن بن muسى whuwa الأشyب ثqة وسulayman بن xرb whuwa أbu أyub الwashiحiy qala xdثna حmad بن سلمة عن عlي بن زaيد عن أws بن khاld kan marka wyuqaal ws بن abi ws ayaa la yihaha ws بن abi ws kalaa jiro صaxaabi ma ahan kaas ayb ningan marka aws bnu abi aws baa la yidhaahdaa abu awska aabihiina khaalid baa la yidhahdaa wahuwa majhuulun waa majhuul waqiila waxaa la yidhaha awskaani waa abuljawza aws bnu samid yani aws bnu abi aws abuljawza baa la yidhi haddii marka abuljawza waayo la yidhaha inuu laba kun y leeyahay baa kasoo baxayso calaa kulli xaal ninkan jahaalay waxbaa ku sugan can abi hurayrata ayb qaala qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yihi yuxsharu nnaasu dadka waa la keenayaa waa lasoo xashrinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha halaaثata asnaafin saddex sinfi xaal ay yihiin sinfan qeyb mushaatan waa kuwa soconaya wa sinfan rukbaanan sinfina waa lasoo kulminayaa rukbaanan xaal ay yihiin iyagoo gaadiid saaran wa sinfan qeybna waa lasoo ururinayaa calaa wujuuhihim maashiina calaa wujuuhihim iyagoo wejigooda ku socdo wejigii hadda lugaha lagu socdaayo qolana wejigooday ku soconayaan hadda meeshan wuxuu u keenayaa aayaddii wanaxshuruhum yowma alqiyaamati calaa wujuuhihim cumyan wa bukman wa summa ma'waahum jahanamu jahanamu kulamaa khabat zidnaahum saciira aayaddaas waa markaa tan uu ka rabo ayb qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allah rasuul allow wakayfa yamshuuna sidee bay ugu soconayaan calaa wujuuhihim wejiyaalkooda qaala wuxuu yidhi ina aladii amshaahum allihii ku socodsiiyey calaa aqdaamihim lugahooda qaadirun waa mid awoodo calaa an yumashiyahum calaa an yumshiyahum inuu ku socodsiiyo calaa wujuuhihim wejiyadooda ayb intan dambe marka bukhaarina waa warinaa qeybtan dambe kitaabu riqaaq ayuu bukhaari ku wariyey qeybtan dambe waa amaa inahum iyaga weliba nebiga nin baa sidaa ku yidhi markaasuu yidhi allihii lugahooda ku socodsiiyey adduunyada aakhiro wejigooda waa ku socodsiin karaa amaa inahum iyagu yata yattaquuna waxay ku gabbanayaan oy ku dhowrsanayaan biwujuuhihim wejiyaalkooda kulla xadabin meel kastoo sarrayso wa shawkin iyo qodax kastoo waxay uga dhowrsanayaan wejigooda adduunyada marka la joogo qofku gacantiisau ku dhowrsadaa soo maha waxyaabo kaloo wax isaga celiyaa wejiga waa meeshii la ilaalinayey waxaana lagu ilaaliyaa gacmaha marka wax lagugu soo tuuri rabo saas baad dhehaysaa qiyaamaha markii la tago dhib kasto wejigay u hordhiganayaan marka wejigay u hordhiganayaan ayb waa aayaddii suuratu zumar baa iyadana tilmaamayso afaman yattaqii biwajhihi suu-a alcadaabi yacnii ruux ku wejigiisa uga dhowrsanaya cadaab midka ugu xumbal ka waran qala hada xadiidu xasan waqad rawaa wuhaybu can bni طaawuus can abihi can abi hurayrata can الnabiy sal ly slama shaya min hada bukhaari baana ka wariyeyba taa qala xadaana axmed bnu maniic qala xadaana yaziid bnu haaruun qala akhbarana bahz bnu xakiimi can abihi can jadihi qala qala rasuulu lahi sal l slam inakum idinku maxshuuruuna waa la ydinsoo ururinayaa rijaalan idinkoo lugaynayo wa rukbaanan idinkoo gaadiid fuushan wa tujaruuna waa la idin jiidayaa calaa wujuuhikum wejiyadiina yaa la idinku jiidayaa korkeeda qaala hada xadiidun xasan qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa abu dawuud wayaziid bnu haaruun waabulwaliid wallafdu lafdu yaziida walmacnaa waaxidu lafdigan marka waa yaziid ibnu haaruun lafdigiisa waa abu daawuud طayaalisi iyo yaziid ibnu haaruunna xagga macnaha waa iska waafaqsan yihin can shucbata can camri bni murata can cabdillaahi bni salima wahuwa almuraadiyu dacfi baa ku sugan can safwaana bni casaalin اlmuraadiy ana yahuudiyeyni laba yahuudi qaala axaduhumaa midkood wuxuu ku yidhi lisaaxibihi idhab binaa noonakeen noo yacni nagee ilaa hada nabiyi nebigan midka nebiga noo geeyo nakeen ayb nebi marka de iyaga inuu iyagu rasuul u yahay ma aaminsana risaaladiisa inay iyagu waajib ku tahay ma rumaysna ee nebina macnihiisu waxay tahay waa loo khabraa yani waa loo khabraa inay rumeeyaan bimujarad intaasi iimaan ku geli maayo iimaankii kusoo geli maayaan qaala wuxuu yidhi laa taqul lahu nabiyun war nebi ha dhihin buu yidhi fainahu isagu in samicahaa haddii uu maqlo warkaas naquulu taquulu inaad sidaa leedahay nebiyu nebi inaad dhehaysa haddii uu maqlo kaanat lahu arbacatu acyun afar indhood buu yeelana yani afar indhood buu yeelana waa iska badbadana waay waa farxayaan ee qofku markuu aad u faraxsan yahayna kaanahu marka indhihiisu inay aad yani wax u arkayaano biquwati afar indhood inuu wax ku arkayo oo kaley noqonaysaa marka waxay ka wadaan afar indhood buu yeelana waa iska badbadanaa ha maqashinin badanaa qofku hadduu cadow yahay oo qofku uunan wanaag u ogolayn marka inuu maqashiiyo wax fiican oo isaga xaggiisa ku saabsan ma ogola laakiin qofkaasi isaga yahuud hadda iyaga unbaa dhib qaba soomaa qalbigay ka gubanayaan xaasidkuna qalbiguu ka gubtaa mar walba qofkan nicmo ilaahay siiya haddaad u is leedahay ha maqashiininka xayir adiga dhegaysiga haga dhegaysi la-aantaada isaga wax weyn uga baabi'i maayaan adaa jiran ayb halkan marka riwaayada waxaa qoran arbacatu acyunin ayb yaa qoran idinka muxuu idiin qora arbacu acyunin mu idin waxu dhigaa ma jira arbacu acyunin waxu dhigaa ma jiraan ya hahe waa fiican tahay naam ayb nusaqa qaar marka iyagu waxay dhahayaan arbacu acyunin qaarna arbacatu acyun tee toosan marka alaa calaa asaasi yani qawaacid naxwi ya biduuni ta'daa saxsan say u saxsan tahay cayn waa muanah marka arbacu acyunin in la yidhaahdo ya arbacu arbacu acyunin ayaa saxsan calaa yani qawaacidka luqada taasaa ku saxsan arbacatu acyunin haddii la yihaahdo yani arbacatu waxoogaa waa un laga waa laga ron yahay yah maya faacilku ma cadadkii macduudka waa waxaan ka hadlayna baabulcadad waa waxaan ka hadlayna ayb middan kale lafteeda wax un waa la ysaga luqluuqi karaa maya waa majaaziyu taaniis waa muanah lianna waxaa lihada marka la sifeynaya maxaa la dhahaa caynun baasiratuna la leeyahay caynun baasirun ma la dhahayo baasiratun baa la dhahaa ayb marka wuxuu yihi faatayaa annabiya sal l slam nabigay u yimaadeen fas'alaahu way su-aaleen can qowli اllahi caza wajalay ka su-aaleen walaqad aataynaa muusa tisca aayaati bayinaatin faqaala rasuulu llahi sal l slam laa tushrikuu biاllahi shay-an ilahay waxba ha la wadaajinina walaa taznuu walaa taqtuluu nafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi walaa tasriquu walaa tasxaruu ha sixrinina walaa tamshuu bibarii'in ilaa suldaanin qof beri oon dembi gelinna suldaan ha ugu soconnina inaad ku dirdirtaan fayaqtulahu ou dila markaas walaa ta'kulu ribaa ha cuninina walaa taqdifuu muxsanatan gabar muxsanadana ha qadfinina walaa tafiruu min azaxfi dagaalkana ha ka cararinina goobta marka dagaalka safka aada joogtaan shaka shucbatu baa shakiyey wacalaykum alyahuuda wacalaykum idinkana dushiinna waxaa alyahuuda macshar alyahuud haddaad yahuudtihiin khaasatan gaar ahaan dushiina waxaa allaa tactaduu fi sabti sabtiga inaydnan ku xadgudbin faqabalaa yadayhi meeshaa marka aayadahan dhowr qowl baa ku jirto hadda nebigu aayadahan aayadda wuxuu fasirayaa walaqad aataynaa muusa tisca aayaatin bayinaatin fas'al banii israa'iila id ja'ahum faqaala lahu fircawnu inii la adunuka yaa muusa masxuuraa bacdi riwaayaat marka waxay leeyahay hadda tan waxay sheegaysaa sagaalka aayadoodba waxay tahay waa arrimo diini ah oo sharci ah mararka qaarna mucjizaad baa lagu sheegaayo duufaan waljaraad iyo faarsalnaa calayhim aduufaana waljaraada walqumala wadafaadica waddama aayaatin sidaana waa lagu sheegaa macno kalena waa siyaal kalena waa loo sheegaa waxaa aada marka riwaayaadkan iska hor imaanayo daahirkooda aada moodeysid waxaa aada u sharxayo daxaawi mushkilul aathaarka juska koowaad ayuu ku sharxay marka uun in la yidhaahdo intuba marka aayaadku way ka badan intan way ka badan yihiin iyaga marka yahuudda gaar ahaan intaanuu nabiyullaahi muusa ula yimid waxaa iyaga markaa sharcigooda khuseeya waajibaadka la faray iyo wixii laga reebay iyo waxyaabaha ku tacalluqa ayb xadiidkanna marka waa soo marnay waxaan kusoo marnay kitaabu listi'daan abwaabu listi'daan ayaan kusoo marnay min ariiqi abi qurayb isagoo ah hadda min ariiqi maxmuud ibnu haylaan ayb faqabalaa yadayhi warijlayhi bay dhunkadeen waqaala nashhadu anaka nabiyun qaala famaa yamnacukumaa maxaa idiin diidaya an tuslimaa inaad islaamtaan qaalaha waxay yidhaahdeen ina daawuuda daca allaha daawuud ilaahay buu baryay anlaa yazaala fii duriyatihi nebiyun duriyadiisu nebi inaanu ka zuulin wa inaa nakhaafu waxaan ka cabsanaynaa in aslamnaa haddaan islaamno an taqtulana alyahuudu yahuud inayna disho ina layso nebiyadii nubuwadii baa marka yahuud ka baxday bay dhibsanayaan oo aaday markaa yacni carab soo aaday qaala hada xadiidun xasanun saxiix ibnu kathiir isaga wuxuu leeyahay xadiidkan dacfi waxbuu ku sheegaya cabdullaahi ibnu salima ayaa wuxuu leeyahay dacfi uu ku jiraa maadaama uu dacfi ku jira isagaa isku qalday aayaadkan sagaalkii mucjizada ah ay kuwan buu isku qaldeen maxaa yeele aayaadka nabiyullaahi muuse waxaa loo siiyey inay mucjizo noqdaan intaan waa sharaa'ici waayo kuwaani fircawnna sharaa'ic ma ka aqbalaynin muuse dabcan eewaxa markaasi lagu qancin lahaa isagu waa mucjizaday ahaan lahayd aduu marka ibnu kathiirna sidaa buu yidhaahdaa qaala xadaanaa cabdu bnu xumaydin qaala akhbaranaa sulaymaanu bnu daawuud can shucbata can abi bishrin can saciid bni jubayrin walam yadkur can ibni cabaasin wahushaymin ayb ibnu cabaas ma sheegin isaga marka wahushaymin can abi bishrin hushaym shucbuu ku cadfan yahay marka can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin qaala walaa tajhar bisalaatika marka sulaymaan ibnu daawuud baa labadaas sheekh leh hushaym iyo shucba walaa tajhar bisalaatika qaala nasalat bimakata bay kusoo degtay kaana rasuulu llahi sal l slama nebigu wuxuu ahaa idaa rafaca sawtahu codkiisa hadduu kor u qaado bilqur'aani ugu qaado sabahu lmushrikuuna mushrikiinta waa caynayeen waman anzalahu iyo allihii soo dejiyey iyo waman jaa-a bihi kii la yimid axadkii la yimid faanzla allahu walaa tajhar bisalaatika fa yani qiraa'adaada kor ha u qaadin fayusaba alqur'aanu qur-aanka la caayo markaas waman anzalahu iyo ciddii soo dejisay iyo waman jaa-a bihi ciddii la timid walaa tukhaafit bihaa hoos ha u dhigin can asxaabika hoos ha ugaga dhigin say noqonaya marka bian tusmicahum waa inaad maqashiiso xataa yaأkuduu canka اlqur'an say qur-aanka kaaga qaataan qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaana axmed bnu maniic qala xadaana hushaymu qala xadaana abu bishrin can saciid bni jubayri can ibni cabaasi fi qowlihi wala tajhar bsalaatika wala tukhaafit biha wاbtagii bayna dalika sabiila qala nazlat warasuulu lahi sal l slama way soo degtay nebiga isagoo mukhtafin bimakata maka isku qarinayo wa kaana idaa sallaa biasxaabihi wuxuu ahaa hadduu asxaabtiisa tujinayo rafaca sawtahu bilqur'aani codkiisau qur-aanka kor ugu qaadi jiray fa kaana almushrikuuna waxay ahaayeen idaa samicuuhu hadday maqlaan shatamuu alqur'aana qur-aankii bay caynayeen waman anzalahu iyo allihii soo dejiyey waman jaa-a bihi iyo axadkii la yimid faqaala allahu linabiyihi alla nabigiisii wuxuu ku yidhi walaa tajhar bisalaatika ay biqiraa'atika fayasmaca markaa ay dhegaystaan ay maqlaan almushrikuuna mushrikiintii fayasubu lqur'aana ay caayaan marka fiihi sadu daraa'ic xadiidka waxaa ku sugan sadu daraa'ic daraa'icda in la owdo waxyaabaha marka ay waxyaabo ka dhalanayaan shar badan in markaa la owdo la daboolo maadaama qur-aanka cayntiisa iyo alla cayntiisa iyo yaa si aanay u imaanin baaba haba maqashiinin loo leeyahay xoogaa hoos iskaga dhigo ayb waana marka sadudaraa'ica iyo qawaaciddan kale iyagu culimmadu ay leeyihiin haddii qofku ay daruuri u noqoto laba shar inuu mid qaato midda fudud inuu fiiriyo laba maslaxo hadduunan wada taxqiijin karin midda maslaxada badan inuu aado an yakhtaara khayra alkhayrayn wayadra-a shara sharayni labada shar marka midda aadka u sharta badan inuu markaa riixo oo uu ku riixo marka midda kale qaadashadeeda markaas middaa kale uu qaadanayana culimmadu waxay yidhahdeen macsi kuma jiro marka isaga xaaladaas uu shartaas fudud uu qaadanayo ku dhaqmaya wax macsiya kuma jira ibnu cabdilhaadi saarimulmunkiga waxa uu yidhaahdaa nufuusta aan fiqiga badan aqoonin oo iska un markaa aan yacni quluubta aan wax badan ama aqoonta badan aan lahayn ma xamili karto waxaas iyaga waxaan shar waaye bisay ujeedaan bis laa yacrifuuna ilaa shar bis un nacan laakiin xaaladani see loo kala miisaamayaa waa ku dhib badan tahay buu yidhi nufuustaasi ayb haddii marka adugu aada waxaasoo kale ku dhex jirto ama waxyaabaha saasoo kale dhaqankaagu uu yahay itahim nafsaka naftaada iska tuhun qabla an tattahimaa kutubtan dadkii qoray yani maanta waxaa socda waxay tahay kutubta culimaday qortaa layska tuhma ayb oo qofkii uu leeyahay kaasna waa fashilmay kan waa fashilmay abu daawuud iyo culimadiibaa waxaa laleeyahay waxaas waa ku fashilmeen meeshanta adiga fashalka adiga marka xaggee kaa jira edab daro iyo afdheeri un keliya un qofka un is hadduu iska afdheeraado waxa isagana waxunaw la kulmayaa marka dambe aamusiyo ayb ayb ay biqiraa'atika ayb mar kastana waxaa fiican ardaygu kutubahan aan sheegayno inuu isaga laftiisa wax fiiriya haddii qofku hawa ku jirto xataa waxaa loo sheegaya inuu arka ma jecla leanna hawadiisa maca yacni waxaan muqaabilka waxaan loo sheegayo muqaabilkiisa ayay hawadiisu la socotaa haddii marka la yidhaahdo war intaasoo kutubaa waxaan ku qoran marka hore inuu fiiriyo ma jecla haddii ay noqoto inuu arkana wuxuu isku dayayaa boqolaal cudurdaar inuu bal raaraadiyo marka ugu dambeysana wuxuu isku dayayaa ninkan culimmadan ayagaa qaldan buu leeyahay marka dambe waa baab un marka wax la fahm la yaqaano yani mucallimi kitaabkan la yidhaah alqaa'id ilaa saxiixi lictiqaadka alqaa'id ilaa saxiixi lictiqaadka muqadamadiisa iyuu aada ugu sheegaa waxa aada u fiican buu ku qoro insaafka iyo waxyaabahaas uu uga hadlaayo qaa'idkuna waa kitaab caqiido aada iyo aada u weyn waay yani bimathaabati yacni culimmadii hore qoraalkoodii oo kale u shabahaa cabdiraxmaan ibn yaxya almucallimi raximah llah uu qoray wlaa tukhaafit biha ay can asxaabika wاbtaqi bayna dalika sabiila qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaثna بن abi cmr qala xadaثna sufyaan can mscri can caasim bn abi najuud can zir bni xubayshi qaala qultu lxudayfata bni اlyaman ayaan waxaan ku idhi aصlaa rasuul اlahi sal ه l slm fi beyt اlmaqdis nabiga beyt اlmaqdis maku tukaday qaala laa maya buu yidhi qultu waxaan idhi bala inuunan ku tukanin iska daaya waa ku tukaday qaala wuxuu yidhi xudayfa uu zir ku yidhi anta taquulu dalika adiga miyaa sidaa dhahaya yaa aslacu bidaare saasay ka dhigan tahay adiga miyaa sidaa dhahaya buu yidhi ninkaagan bidaarta lahow mayaan ku leeyahay kuma tukanin adiga miyaa dhahaya waa ku tukaday bima taquulu dalika maxaad sidaa u leedahay ood ku dhahaysaa daliilkaagii kaan qultu waxaan idhi bilqur'aan qur-aan baan ku dhahayaa baynii wa baynaka alqur'aan aniga adiga qur-aankaan noo dhexeeya faqaala xudayfatu xudayfa waxau yidhi man ixtaja bilqur'aan qofkii qur-aan ka xujaysto faqad falaja waa guulaystay qofkaas ninkii qur-aan xujaysto xujadiisu sax u noqotaa waa guulaystay qaala sufyaanu sufyaan wuxuu yidhi yaquulu faqad ixtaja waa xujaystay qofkii qur-aan daliishado waa xujaystay wa rubamaa qaala qad aflaja inuu yidhaahdana waa dhacda faqaala markaa ziru bnu xubaysh baa wuxuu yidhi aayaddii buu rabaa inuu sheego subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsaa aayaddaanu keenay qaala wuxuu yidhi xudayfa afa turaahu ma ma lagu malo gelinayaa sallaa fiihi inuu ma u malaynaysaa inuu ku tukaday marka nebiga waa la dheelmiyey aayaddu sheegaysaa marka ma waxaad u malaynaysaa markaa nebigu inuu ku tukaday meeshaas yani wuxuu ka wadaa aayaddan aada deliishatay inuu ku tukaday may sheegaysaa ma sheegaysa masjidulxaraamaa laga dheelmiyey masjidulaqsaa baa la geeyey waa tukaday aayadda ma sheegin qultu waxaan idhi buu yidhi laa maya sidaa u malayn maayo qaala low sallaa fiihi haddii uu ku tukan lahaa lakutiba calaykum waa laydinku farad yeeli lahaa lakutiba calaykum korkiina waxaa lagu qori lahaa fiihi masjidul aqsaa dhexdiisa asalaatu salaad aada ku tukataan baa laydinku farad yeeli lahaa kamaa kutibat asalaatu fi lmasjid alxaraam sida masjidulxaraamka salaadiisa laydinkugu qoray middan marka ibnu xajar baa wuxuu leeyahay lakutiba calaykum taa nisbi ah nacam salaad marka la yidhaahdo waxay u kala ka salaad marka la yidhaah waxay u kala kacaysaa sunna iyo farad haddii marka aan salaad farad ah meeshaas in lagu tukada laysku farad yeelin mid sunnaa ma diideysa hadda nacam ayb waa nooc marka munaadarada ama qaabka yacni marka mas'ale laga niqaashay wax ku tacalluqo maalan qofkani shay buu diidan yahay markaasaad adigii waxaad u keentay markaasi shaygaasi oo laba nooc ah shay laba nooc ah baad rabtaa inaad nooc ka mida ku ilzaamiso markaasu isaguna wuxuu ku leeay maya shaygani waa laba nooc noocan ka hadlaya kaas waay haddii marka salaad ay u kala kacayso farad iyo sunno ee haddaan marka laysku farad yeelin isaga in lagu tukado dhexdeeda ma la yacni maahan macnaheedu inaan sunno meeshaas laysugu targiibinin maaha macnaheedu walidaalika in sunno lagu sameeyaana waa laysku targiibiyeyba laa tushadu rixaalu ilaa ilaa halaaati masaajid masjidul aqsa waa ku jiraa ayb faqaala xudayfatu qad utiya rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama bidaabatin baa loo keenay nebiga daabad dawiili dahri dhabarkeedu dheer yahay mamduudin taagan la taagay haakada khatwuhu tallaab tallaabtiisa maddul madda albasari yacnii ilku wareertay buu tallaabsanayaa meesha aragu ku dhammaado famaa zaayalaa jibriil iyo nebiga maynan ka zuulin kama degin dahra alburaaqi buraaqda ayacni daabadaasi dhabarkeeda xataa ra'ayaa aljannata wannaar ilaahay jannaday naartii arkeen wacda alaakhirati aakhira wacdigeeda ajmac dhammaantiis wixii aakhiro lagu yabohay uma rajacaa way soo noqdeen cawdahumaa noqodkoodii calaa bad-ihimaa bilowgoodii bay kusoo laabteen carabtu waxay yidhaahdaan cawdatun calaa bad-atin ayb ama caada calaa bad-ihi caada calaa bad-ihi waxay ka wadaan ninkaani markuu tegey horaw kasoo laabtay adiga haddaad intaad meel tagto hore aad kasoo noqotay waxay yidhaahdaan caada calaa bad-ihi markaa wuxuu ka wadaa waa tageen waxaabaa la tusay waa horay kasoo laabteen marka intay degeen salaad masjidka dhexdiisa imaba ku tukanin qaala wuxuu yidhi wayataxadauuna waxay ku sheekaysanayaan annahu rabatahu arrin buu rabaa marka inuu radiyo xudayfa marka wuxuu leeya waxay ku sheekaysanayaan annahu jibriil rabatahu buraaqdii inuu xiray lima muxuu xiray buu yidhi marka liayi shayin rabata muxuu xiray ayb liyafira minhu inay ka carartaa marka liyafira minhu waa waa waxaa weeyaan istifhaam inkaari ah arrintaasuu diidan yahay isaga qaar baa marka waxay yidhaahdeen buu yidhi jibriil baa xiray oo dhagaxii waxbuu ku xiray lima muxuu xirayaa ma ka cararaya buu leeyahay yani ka carari maysuu ka wadaa ma fahamteen marka ayb bayhaqi meeshaan marka wuxuu yidhi man calima xujatun calaa man lam yaclam walmuhbitu muqadamun cala annaafiy shalay waxaan soo marnay soomaa jibriil inuu dhagax ku xiray man calima xuja calaa man lam xudayfa waxa uu tilmaamaya waxaasi ma jiraan ma ogi waayo macnaheedu ee ma ogina cilmi maaha iyadan ninkii isagu ziyaado iyo cilmi la yimid ziyaadatu cilmin buu la imaanay ma garata ayb marka waana ku tukaday oo riwaayad saxiixa soo arooray daabadiina waa xiray oo dhagaxuu ku xiray qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaana bnu abi cumar qala xadaana sufyaan can caliy bni zayd bni judcaan can abi nadrta can abi saciidi qala qala rasuulu lahi sal l slam ana sayidu waladi aadama ayaan ahay ywma alqiyaamati walaa fakra faanna maaha wabiyadii liwaaun gacanteyda calan baa ku jira liwaau lxamdi ammaanta calankeeda ayaa ku jira walaa fakra faanna maaha wamaa min nabiyin nebi ma jiro yowmaydin maalinkaa aadamu ayb aadam faman siwaahu iyo intii kasoo hartay ilaa taxta liwaa'i calankaygay ku hoos jiraan wa ana aniguna awalu man ayaan ahay tanshaqu canhu lardu dhulka xaggiisa ay ka dilaacayso anaa ugu horeeya wax soo baxaya walaa fakra qaala fayafzacu nnaasu dadkii waa argagaxayaan halaata fasacaatin saddex argagax fayaأtuuna aadama bay u imaanayaan fayaquuluuna anta abuna aadam baa tahay fashfac lanaa ilaa rabbika rabbigaa nooga ergee fayaquulu inii adnabtu danban baan dembaabay hbidtu minhu yani isaga dartii la isoo hoobiyey laiga soo dejiyey ila lardi dhulka la ii soo dejiyey min aljannati baa laiga soo hoobiyey ila lardi dhulka walaakin i'tuu nuuxan nuux u taga fayaأtuuna nuuxan bay u imaanayaan fayaquulu inii dacawtu anigu waxaan habaaray alaa ahli lardi calaa ahli اlardi dhulka dadka jooga dacwatan habaar fa uhlikuu waa la halaagay walaakin idhabuu ilaa ibraahima u taga fayaأtuuna ibraahima bay u imaanayaan fayaquulu inii kadabtu anigu waan been sheegay halaata kadibaatin saddex beenood waa tawriya waay been marka oo ma rasmi ah ayb uma qaala rasuulu llahi sal l slama wuxuu yidhi nebiga maa minhaa ma ka mid ahaa kadibatun been ilaa maa xalla waa wax uun ilaa maa shay un weeyaan xalla uu ku difaacay xeeladaystay bihaa iyada uu ku difaacay can diin illahi ilaahay diintiisa xalla bimacnaa jaadala waa ku dooday oo ilaahay diintiisa ugu dooday saddexdaasi mid kasta diinta allo ugu dooday walakin i'tuu muusaa muusa ukaalaya u taga faya'tuuna muusaa fayaquuluu inii qad qataltu nafsan baan dilay aan la amrin walakin i'tuu muusaa faya'tuuna muusaa fayaquulu inii qad qataltu nafsan nafaya yaan gooye walakin i'tuu ciisaa u taga faya'tuuna ciisaa fayaquulu inii cubidtu waa la icaabuday min duuni illahi walakin i'tuu muxamada qaala faya'tuunanii waa ii imaanayaan faandaliqu macahum waa la tegayaa qala ibnu judcaan qaala anasun qeybtan marka ibnu judcaan anasu ka maqlay xadii xadiid abi saciid uu ahaa qeybtan laakiin anas buu ka maqlay waana kala saaray fakaanii waxaad ma moodeysaa anduru ilaa rasuuli llahi sal l slam nebiga inaan eegayo qaala wuxuu yidhi faaakudu bixalqati baabi اljannati jannada iriddeeda yani xalqadeeda ayaan ku dhegayaa on qabsanayaa xalqada meesha yani ama qufulku ou galo ama meesha yacnii la qabsado yaan qabsanayaa fa uqacicuhaa waan ka shanqarinayaa waa ka shanqarinayaayo waa gargaraacayaa fa yuqaalu man haadaa markaan dhaqdhaqaajiyo dhaqdhaqaajin aan marka cod ku samaynayo fa yuqaalu waxaa la dhahayaa man haadaa fa yuqaalu muxamedun baa la dhahayaa fayaftaxuuna lii waa iga furayaan waa ii furayaan wayuraxibuuna bi waa isoo dhoweynayaan fayaquuluuna marxaban faaqiru saajidan waa dhacaya anoo sujuudayo fayulhimuni illaahu alla wuxuu igu ilhaaminayaa min ahanaa'i ammaantay walxamdi xamdiga waxyaaba awal hore ounan ii barin fayuqaalu lii waxaa la idhahayaa irfac ra'saka sal tucdaa washfac tushafac weydii waa lagu siinayaa ergee waa lagaa erga aqbalayaa waqul yusmac liqowlika dheh warkaaga waa la dhegaysanayaa wahuwa almaqaamu almaxmuud waana maqaamka la ammaanay oo nebiga yacnii lagu ammaanayo qof kastaa uu ammaanayo gaal iyo muslimba maadaama dadkii la kala saarayo qaala allahu alla wuxuu dhahayaa casaa an yabcahaka rabuka maqaama maxmuuda qaala sufyaanu laysa can anasin ilaa hadihi lkalima anas intaa un buu leeyahay xadiidkii kale usoo laabtay marka faaakudu bixalqati baabi اljannati fa uqacqicuhaa intaasuu leeyahay ayb qala hada xadiidu xasan waqad rawaa bacduhm hada alxadiida can abi nadrata can ibni cabaasin alxadiida bطuulihi hada akhiruhu wallah aclam wsala allah wslama cla nabiyina mxamed